waa nicmo ilaahay ummadda muslimiinta siiyey guulaha la gaaray isbuucyadan ee bisha rabadaan hor-aanteed ah waa guulo la taaban karo waa nicmo dalika fadla yutii mayashaw cadowgiina waa jabay muslimiintuna waxay gaareen guulo dhul badan oo shalay dastuur iyo qawaaniin lagu xukumaya ayaa maanta shareecada kitaabka lagu xukumaya ummadda muslimiinta meel kastoo joogaan waxaan leeyahay nasriga wuu dhow yahay mujaahidiinta iyo muslimiinta waxaan leeyahay samir badan hala sameeyo cadowga halala samartimo waxyar ayaa haray waa arkaysaan maanta meesha ay marayso cadowgii shalay dhulkii dhammaa ee gobolada dhex isku fidiyey maanta wuu soo aruuray hadda waxay maraysaa xamar iyo agaarkeeda waa nicmo ilaahayna siiyey shalay ee cadowga wuxuu rabay in ilaahay kitaabkii sunnadiisa la baabi'iyo ma noqonin ilaah ayaa soo nooleeyey jihaad loo istaagay oo kitaabkii allah sunnaha kor loo qaaday ayaa nicmadan la gaaray marka waxaan leeyahay in marka hore ilaahay laga cabsado cabsida alla kadibna ilaahay la tala saarto xasan halka uu ka raadiyey etoobiyaanka inuu garab siiyo arrinkaas maxaa dhaliyi baa dhihi karaa xasan horta waa isagaba gaal ah marka hore gaalna waxaa ehel iyo walaal u ah gaal soomaaliya waxay tidahdaa eyga markii beeraha lagu dhowro eyga waxaa lagu diraa doofaarka ama daanyeerta haddii ninkii oyga lahaa uusan daba ordayin uu ka haro eygo ma socon karo haddii waxyar uu ka horbaxsado ka lagu baxsado u doofaarkii ama daanyeerkii ku tago inta qaniintii irbaaxyo kusoo raftaan iyo dib u soo cararaa eyga marka dambana haddii kii lahaa eyga uu qabo hadduu dhahana micnaha ma dhaqaaqayo ninka ilaahaisu maraya marka garguurta wuxuu joogaa maanta saasoo kale eyga ninkii isaga waa eygii abiy axmedna waa kii shalay isagaba soo dirsay maanta shalay wuxuu lahaa taaka dhulkeenna ah lama heli doono maantana wuxuu in booday ama uu wax ka doonay dadnimo xumadiisa waxaa la yaab leh qofka aad wax weydiinaysid maanta wuxuu yahay etoobiya hadday wax tarayso ciidaba haysataa garguurta ciidamahii faraha badnaa hadday etoobiya tahay hadday eritaria tahay hadday turki tahay marka ay soo tababartay way dhammaadeen maanta wuxuu maceen mooday marka abiy axmed daraad marka u yeeray marka soomaalida waxay tidhahdaa anigu waan socon waaye aan orodno etoobiyana waxba maanta soomaaliya kama tari doonto muslimiinta kama tari doonto duqeyn er laga duqeeyeyna waxaa manoo raaween waxay tidhahdaa isgarab lagshayn arrimo gubow dee ninkii u dhashay unbaa muslimiinta iyuunbaa caaqibada iyo in dambe lahaan doono etoobiyana kuleto awalba cadaawad xun ayaa naga dhexaysay awalba heshiis maan ahayn ugu dambeyntii ummaddu maxaa ugu baaqaysaa ummaddu waxaan ugu baaqayaa maanta waxaad arkaysaan waxa loo jeedo shabaab ma aha waxaa loo jeedo waa dalkeenna iyo diinteenna iyo baddeenna etoobiya waxa ay intaan noo rabto baddaas inay hesho waayo insha allah wamaan heli doonto marka waxaan leeyahay nin kasta oo muslin ah oo islaamnimo ku jirto in la istaago laga qayb qaato jihaadka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam guushaan iyo guulahaan isdaba socdo adeer waa nasri ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u ballanqaadahayaa dadka maaragta ee asaga kitaabkiisa u sacyinhayo inuu guusha siinhayo wa inna jundanaa lahum alghaalibuun ciidamadan annagu aan leennahay oo kuwaan jidka ilaahay ku toosan aho awaamiirtannada qaatay qoladaas inaan guusha siinno oy qalabada qaataan baan xukunnay baa allaah leeyahay dayib mujaahidiintu waxay la imaadeen asbaabtii loo diray taas marka waxay keentay in cadowgooda ay ka adkaadaan oy ka ilhelaan
waxaa dhacda baryahana soo baxay in ciidamada cirka dowladda etoobiya ay soo caawinaan xasan gurguurte xasan gurguurte markuu ciidamada cirka etoobiya u yartay arrinkaasi maxaa lagu fasiri karaa jasaaka allahu khayran adeer ilaahay subxaanah wa tacaala maaragtaaye wuxuu inoo sheegahayaa xaqa sidiisaba hadduu daahiro in dulmiga uu suulahayuu inoo sheegahaya ciidamada etoobiya marka oo ciidamada cirka ah oo yimid oo duulaanka soo qaaday oo fuustooyinka maaragtaay naabaalka iyo ay ku jiraan baasiinka ku ridahaya dadka muslimiinta iyo marasta iyo xaafadaha ku ridayo markii ciidamada etoobiya oo jooga dalka oo labaatanka kun ka badan markay xeryahoodii ka bixi waayeen markay ku guulaysan waayeen inay dadka muslimiinta ah qalbigooda kasbadaan markay ku guulaysan waayeen inay mujaahidiinta ka adkaadaan oy tirtiraan markay ku guulaysan waayeen ujeeddadii ay u imaadeen inay taaka ka mida hergeliyaan ama nudqo ka mida hergeliyaan markay ku guulaysan waayeen oy xeryaha ku uruureen ciidamadii xasan gurguurtana maaragtaay lagu takbiirsaday oo turiska lagu dhuftay haddee in kuwiisa xataa soomaaliya waxay tidhaahdaa laxullageeday u xaarataaye kuwa xasan ma aha wuxuu u hiilinhayo etoobiyaanku ama nimanka ninkan abeeya wuxuu u hiilinayo kuwa xasan ma aha xaqiiqadu waa saas ma aha kuwa xasan kuwiisa meeshaan ku jiru wuxuu ka baqahayaa oo xeryahan ku jiro in inta xeryahooda loogu daato sidii mar badan ku dhacday lasoo af markii ilaahdankiisa inta roog la dhigay ayroboorka iyo dekada dhexdeeda meeshii la dejinayo xeebta iyo iyo ayroboorka dhexdiisa la dhigay roog lagu dhoweeyey waxaan adduunyada qof lagu soo dhoweeyey aysan jirin markii xeebta la geeyey ilaahdankiisa hoteelkii xeebta ugu neebsanaya baddii sidaa u arkay abi oo sidaa u fiiriyo meelba nimcada u arkay wiilal yaryar oo ilaahdankiisa ka xumaaday raggii kuwii waaweynaa saas yeela ka xumaaday wada ayaa madaxa lagu dhuso dhiigoodii lagu daray biyaha badda lagu daray marka waxa weeye waxa horta masaaray ima goyseene gobolkaaba igu daaban buy waxaa noo geystay oo dhibkaa keenay oo arrintaas keenay horta waa ninka la yidhaha ina gurguurta wey waxaan leenahay dhuunta allah gooyo unguri baa u geeye horta ninka la yidhaahdo abii waxaa ku furan mishin ilaahay ku furay habaarkii islaamka guridana ku dhacay marka uu maanta maqlo etoobiya waa lagu rabaa kaalay ilaa hiiraan gobolada dhexe iyo raasgamborow kasoo ciidamadu daad ka soo noqon jireen maanta waa la waayey ciidankaas nag waa la waayey waa baaba'een waxay maanta noqotay diyaarad fuusta wadda in habeen barkii ilmaha lagu duqeeyo islaamka ayay noqotay taasuna col bay ku kordhinaysaa moogay waxba uma siyaadinayso dadna diyaarad ka baqana ma ahan dadkaanu soddon sano ayaa la garaacayey diyaaraddu waxay noo siyaadinaysaa kuwii naga maqnaay bay noo keenaysaa ugu dambeyntii maxaad ummadda soomaaliyeed ugu baaqaysaa bismillaah ummadda waxaan ugu baaqaynaa waxaan ugu baaqi jirnay haddana sidiyaan ugu baaqaynaa war nimayow war dumarow war ragow war ilmow war waayeelow war culumay war ilaadankiisa dhalinyaroy war ka kaca ma joogto maanta meeshii laga seexan lahaa waxaad si waxaad joogtaan meel laga caraabayo wey adduunyo wey waxaan joognaa adduunyana waa laga tegayaa alla ayaa hortiisa la istaagaya alla ayaa kula xisaabtamaya waxaad haddaad rabtaan inaad janno gashaan waddadaas ayaa furantay gaalana waxaa naloo keenay annagaa nala ku imtixaamaya annagaa nala ku imtixaamaya bal horta inaan xaqii garanno iyo inaan gara weyno xaqii rag baa gartay ilaahay ha guuleeyo dhibkana wixii dhibana allah ka haye inta fadhidaay haddaad dibadda jirto waxa weeye soo raac kitaabka ilaahay doontaasaa la saaran yahay gaalana waa jabtay waana jabaysaa waana laga saaraya